waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali febraayo leben waxaa la qisaasay laba nin oo dembiilayaashii ahaa oo cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baanan annagaana qisaastay waana ku farxsanaa ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay toban cishaa dib loo dhigay waana dembiilu ahaa codsi baa jiray xagga maaragtay dadka ah iyo annaga waana tobanka waana la hubinayaa tobanka casho codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad oo iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas waa annaga xaggayana dembiilu ahaa toban cishaana la baaraya nimankii caasho dilay waa wada aqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaalshiraha aakhira unbaa warjiraa baan ku yidhi tiirkaana la geeyey waana la dilay labadiiba goobjoog baan ahaa hataa markay dhinteen dhuunta iyo gacantaba waa ka taabtay dareenkaygu aad iyo aad buu faahan yahay soomaali weynna waa u mahadinhayaa dadkii dembigaas galay caasho ilyaas aadan ka galay baaris baa lagu jiraa kaas baaristaas haddii d n a la qaado kale waa arkaynaa haddii wadahadal u yimaadana waa arkaynaa kiiskan waxaa laga baranayaa cashar xoogle gabdhaha soomaaliyeedna waa badbaadahayaan uuna dhacay kiiskan waana la badbaadhayaa ummadda soomaaliyeedna waa u sheegahayaa gidgood
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho